haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka cawayska washington iyo saare iidle
barnaamijkeena caweyska washington qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah silsiladiina macalin ciise oo caawa maraysa garhba garhbaa la tusaa wax badan baynu halkan ka maqalnay rag u doodaya ina macalin ciise balse caawa erge culus oo dhinaca khariifka socotaa martiin oo ah dabcan qodobo kale ayaan idinku hayaa caawa caweyska inaan u gudbin maansadii silsiladayna macalin ciise bal hadda aynu dhanka iyo dalka faransiiska jalleecno aadan cige oo ka mida dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington ayaa nala soo xidhiidhay waxaanu aadan inoo hayaa sheekooyin aad u qosol badan oo ku saabsan wixii kala qabsaday barashada luqadaha faransiiska iyo weliba jarmalka keligiina jabka kuma ahayne rag kalena waa ku weheliyaan balan soo dhaweeyo aadan cige saaro ciidla nuur runta aad baad umahadsantihin khudbahdiina v o eda inaad iga soo qayb gelisaan barnaamijkiina caweyska washington aad baan ugu faraxsanay barnaamijkiina oo aan muddo dheer la socday inaan markii koowaad caawa anigu aan inkala qayb qaato aniga magacayga waxa la yidhaha aadan faarax dige waxaan ku noolay dalka faransiiska haddii aan soo koobo sheekadaan iskala qayb qaadanaya caawa waa sheeko aada u xiiso badan oo faransiiska igaga dhacday markii aan ku cusbaa alaaba had iyo jalaalo qofku markuu waddan ku cusub yahay ama luqad ku cusub yahay waxa dhacda iskhalad fahm waa la iskhalad fahmaayo qofku si uu jeeday maha si kalaa loo qaataa ama uu yidhaahdaa hadalkii ha markaa waxa dhacday galab galab galbaha kamida ayaan badanaa meel suuqa aan usoo daadegno oo dhalinyarada haddaan ninkay magaalada joogto aan isku waraysano ayaa waxaan isugu nimin in aanu saaxiiba nahay oo laydhaa axmed maga axmed waxaan iska waraysanay bal goobta shaqada sheeka kaga dhacday oo aad iyo aad u qosol badan waan gartaa axmed wuxuu iga sheekeeyey goobta shaqadu ka shaqeeyo inan kamid inay intay dhacday ay qorta ka jabtay oo adigu ay qorta wax ka noqotay wan garta inantii accident accident de travail waxa la yidhaha ama shaqo joojin ayaa loo diray kadib inantii muddowi kadib iyadoo qoorta bahalahan la geliye protectionka la yidhaahdo ay ugu jirta ayay soo boqotay shaqaalihii iyo dadkii asxaabta ahaayeen wan garta inankii axmed wadanka uu ku cusbaa sidaydoo kale iska ahaa maalin walba qaladka luqadaanu gala waxa kamid iskala fahaanke kelmada qoorta waxaa la yidhahda afka faransiiska kuud baa la yidhaha odhidana waxa la yidhaha kuul baa la yidhaha
qoorta waxaa la yidhahdaa kuud qoorta kuud baa laga baryana kuud baa la yidhaha axmed halkuu inantii ku odhan lahaa qoortii ka waran ayuu yihi dee meeshii kale ka waran
markaasuu yidhi naadaar baridii ka waran
ha ceeb baa ka dhacday meeshii markaa la aragiyo inay xaaladdu fara ka baxday inantii way xanaaqday markaa shaqaalihii kalaa soo kala dhex galay inantuna waa gabor faransiisa marka waa inantuna waa gabor faransiisa naaqii baa la yidhaha hahe naaqii oo xaaladii fara ka baxday oo erayaan uga baranba kolleegeedan shaqada iyo iyo inankii oo isaga qudhiisa argagax ku dhacay oo arkay in jawiga isbedelay waa soo kala dhex galay shaqaalihii iyo ninkii booska ahaa haya axmed shaqadii waxaa lagu yidhi horta waa laga joojiyey waa la balamiyey xafiiskii baa laisugu balamiyey deedna wuxuu yihi maxaa dhacay anigu inanta waan salaamay waxaan yihi ka waran qoortaadii kolleegeygii shaqada ahayd inan si fiican aanu shaqale bay hayda maxaayeen waxay si ay ugu gashaynaadeen madaba isna waa xanaaqsanyaen waa xanaaqsanta markaasaa loo sheego misaal guri axmed inanta wax iskutay baridaadii ka warran waxaasina waa ceeb bay ka tahay xagga dhaqanka haye ninkii baryadu islahaa laakiin u dhex fadhiistay haye harishmanti bay noqonaysaa baa la yidhi harishmanti bay noqonaysaaba waan gartaa adalbagunle sahraay si axmed la ogaaday inuu hadii baydankeeda leeyahay uu waanu afka garanaynin oo afka uu islahaaba kuga dhiro inantii waxaad ku tidhaahdaa maxaad joogtaa ana soomaalida waxay tay jiirkay qaboojitahay bal qoortii ka waran haye waan gartay aadanow waad noo sheegtay ninkii saaxiibka ahaa axmed wixii ku dhacay iyo markuu isiri dee gabadhii baryadii in isagii daalac loo raacay waxaasina ay ka dhasheen luqadii oonu si fiican u aqoono laba erey ay iskaga ekaadeen oo midbaa meel gooniya loo yaqaano adigu dabcan waad ku cusbay dalka faransiiska markii aad wadanka timid adiga caqabada noocaasi ma kula kulmeen mise adigu afkaad hore usii taqaano waad ka yara xariifsanayd saaxiibka sahray nin baa lagu yidhi ceelkaa ma tagto wuxuu yihi habartay ma arag haye
habartay faransiiska ma arag sahray markii aan imin laakiin caqabadii aan kala kulmay mar aan siri maansa ka samee haddaan eriyadeydin yaa kaaga sheega waxaa kamid ahaa baris markii aan tegay beledka reer faransa bonsho iyo buswa bay igu bariiseen buuri markaa bonsho waa si wax wanaagsan haye iyo buswa buswana waa gala wanaagsan markaa bonsho iyo buswa way igu bariseen moogta marka caqabadahaan afka faransiiska kala kulmay waa bonshoda iyo buswada moogta saray waan garta marka adigu legden iyo tacab dheer kadib bartay laakiin sheekadii ugu qosalka badneed waxay ka dhacday markii anintaan meel daxis ka helay shaqo shaqaala yimaada ay jarmal oo inoo dabadna intaan farasbig waxa loo yaqaano sida islaamada duuga weeraha aan sidii afka jarmalka baro afka jarmalka intaan bartay oo xooga yar ka bartay ayaan maalinta dambe magaalada motion la yidhahda muni ayaan fasax yar u tegay oo kusoo booqanayay nin asxaaba oo meesha i jooga sax afka jarmalka haddaad doonaysa inaad tidhaahdo shaah madowisi ama black tc waxaad oranaysaa ishfarsa t haya shvarcity halkaan ka odhan lahaa markaan inintii u tegay aan wax ka dalbanayay ayaan ku yidhi shvarca dodge termal madowsi
jarmal madow
ha termal madow bal waa tan adigu dacalba u kaxee oo iiba
hareerahay eegtay gabadhaadu dhallin yar bay ahayd way qosashay way yaabtay way xanaaqday islaan bay u yeedhay wey oo ingiriisi garanaysa haya maanta bay tiri bal ninkan jermal madow buu doonayaaye waa waa dhammaadkii dunida malaha bal ninkan la hadal waan gartaa islaantii baa timi anoo yaaban oo misaanku shay ku tiri maxaad doonaysaa mudan oo misaanku dee shvarse dutch baan doonaya jermal madow
waan gartaa islaantina ingiriisti waa gabadh gabadho markaan islaantii dhowr jeer isla cadwileynay ee xaaladii adkaatay ayaan waxaan xasuustay inaan meeshii aan tiga gelin lahay shvarse t gelin lahaa inaan shvarse dutch ka dhigay oo misaan kuri shvarse t baan doonaya ama shaah madow haya islaantii iyo gabadhii way qosleen indhaha casaaday way u yeedhay waxay u tiri magaca mudane xaggaad ka timi waxa ku dhi aadan baa la yidhahdaa inan baaba yeedhatay eefa la yidhaha dadna say timi inantanna eefa la yidhaha berasho wanaagsan master jelman madow iyaba karsanaysa adigii ooba jarmal madow lagu bixiye
toddobaad baan meeshii joogo saddex jeeroo dambe waan ku noqdo markaan tago ma jermal madow baa doonaysaa baa laigula karsami jiray
aad baad umahadsan tahay aadan kolleyto Alhamdulillah.
sheekooyinkaaga kalena marar kale aynu la wadaagi doonaa dhegeystayaasha aad baad umahadsantay saala cidla nuur
kana aan idiin kala baxo maase kale oo ka mida silsilada ina macalin ciise oo aan hubo in dhegaystayaal badani ay sugi kari la'a yihiin intaan ooda ka soo qaadayo waxaa inoo martiyaa carafaad oo ah wiil dhallinyaro ah balse caawa wacdara madasha ka dhigi doona carafaad oo soo dhowow walaal eh, waan dhowahay waa ku mahadsan tahay magacayga waxaa la yidhahdaa carafaad sheekh axmed sheekh maxamuud Een, xilligan kada waxaan ku suganahay een, sweden magaalada gutemborg la yidhaahdo laakiin xaggeed ka soo kici tinta sida hadalkaaga ee aan ka dhadhaminayo malaha magaalo kale aad ka timi haa magaalo kale aan joogay waxaan joogay magaalo la yidhaahdo lins oo een, een, ostri ku taalla ostri magaalo lins la yidhahdo aan joogay oo marka silsiladu bilaabanaysay weliba aan weliba maasadan qorayay halkaa baan joogay macnihi waan gartay marka hadda adig iyo mansadiiba waad soo safarteen sweden baad timaadeen caawana waxaad nasiib u yeelatay barnaamijka caweyska washington oo nagala qayb gashid maansadaada magaceed ee carafaado Eh, waad mahadsan tahay walaashay ma nin baa xoolihiisa ka taga xoolihiisa weliba xoolaha maskaxda lagama tage way ku raacahayaan marka aniga maasadaydu waan soo wada safaray Waa Een, maasada magaceeda waxaa la yidhaahdaa meherkeeda wuu dhacay waan gartay marka ee, maansadaasi een, meherkeedii waa dhacay bal haddaad markaa faahfaahin kooban naga siiso haa marka aan daan sharaxaad yar ka bixiyo een, waxaan arkayey maasada say ku bilaabatay si qurux badan bay ahayd Een, ma garanaysaa nin baa la soo shirtigay wuxuu la soo shirtigay isaga damiciisii iyo rabitaankiisii iyo jacaylkiisii iyo ma garanaysaa soo bandhigtay Een, hanaankii uu macnihii wax ku doonayeyna wuu soo bandhigay marka een, waxay garab buuxa siinaysaa horta maasadanu Een, ninkii maasada bilaabay iyo ma garanaysaa hanaanka u bilaabay bay garab buuxa siinaysaa Een, raggii musharaxiinta ahaa ee tartamayey ee nin nin xoolo keena iyo nin wax keena iyo nin wax ku tartamaba musharaxiintii oo dhan bay horta sheekada soo afxidhaysaa oo dhaqan baan leenahay oo mar haddii gabadha la guursado dee musharaxnimo kale ma harin Ee, gabadh baa soo hadashay toddobaadkii hore gabadh ku nool magaalada boosaaso oo dhalinyaro ah gabadhaasi waxay sheegtay inay tahay gabadhiina macalin ciise dee waxna inoomay sheegin in wax meherihii ku dhacae carafaadoo adu meherka halkeed ka keenta waxay maasadanu taabanaysaa maadaama ninku rageed yahay haweenkii baa usoo wada tartamayo ana ina macalin ciise a la wada leehay marka ina macalin ciisadaas fikirkaas ka yimaaday ina macalin ciisadii saxda ahayd ma aha gabadhan arooskeedii baan joognaa ee meherkeeda waa dhacay ee marka tii dee macnihii soo sharaxday ee dambe dhahday ina macalin ciisaan ahayna dee ee dee ina macalin ciisadii hore ee saxda ahayd waa la guursaday waan gartay ee, bal markaa maasadaada noo bilow ee, aad ugu magac dartay meherkeedu waa dhacay Een, hadday maasadu halkii gaba- xoogaa in yar maasadu in yar araar baa ku yar jirto oo aan magaranaysaa ilen maasooyin baan dhadhegaystay Een, waxbaad kala soo dhexbaxaysaa oo dee maasadu silsiladu waad og tahay oo adigaaba noo sheegay waa middaa taxanaha inoo ah marka ujeedkuna xagga dambu ku qoran yahay maasadu waxay ku bilaabanaysaa saray hahee waxay leedahay meel dheerka eegaha xaajada murkacataa dadka ay maroor iyo muranka ay ka dhalisuu miisaan ka saaraa dabadeed ma guurtada meel aanay dhaafayn kaba marin habowshee maanka iyo garaadka iyo maskaxdu ka keenaa waxay maaro leedahay maslaxadu siday tahay markuu madasha soo dhigo raggu wou maqsuudaa dumarkuna mashxarad bay miisaan hareeraha waa ninka xaajada marbixiyo weeye baasha halkii loogu talagalay dhiga haa ninka halka barse loogu talagalay dee gar iyo magi arrin lagu jiro waan gar markaasaa markaasaa mugweynaha maankiisa dheefsadaa maamulaha garaadka ah talada oo madbixiyaha caaqilkaa la magansado rijaal loogu magacbixi markii baashu murugto ninka furfura dadku macnihi way ku dabafaylaanoo dee caaqilka nigi baa la yidhaahdaa waan garta filosoofkan maansada miimleydan quruxdada leh macaankeeda loo bogay khaliif meesha ugu qoray waa raggaan waa raggaan kusoo halqabsanayo kamid yahay nin philosoph cabdijaab cabdijabaar la yidhahda weeye aan mudow ujeedkii maankayga suu qabo ina macalin ciisada mudanaa calmadayoo mood wuxuu lahaa iyo maalkiisi bixiye maxaa loogu maran yahay maryuhu maryuhu way dhammaanoo miyiina waa la tegayo mus hadday la jidhana meelay ka jeexmiye maqaarkii shabeelka oo magaalaayiin lagala baxo marisowka uga dhigay waxba waxbaa ka horreeya ma og tahay waan garta maqaar maqaar buu ku seexiyey maxay maqaarka shabeelka horta waa naqaanaa qiimuhu uu ku fadhiyo iyo marada baatiga inayna isgaadhaynin shabeelka naftirkiisana in lasoo dilaa ka horreysa marka halyeegan shabeelkii intuu soo gooyey oo xakawda ka soo jaray maqaarkii kala soo baxay gabadhiisii mariin uga dhigaya dee waa halyey halyey dhaafay baan leeyahay anigu weliba saan weliba saanu muran iyo maseyr iyo hinaasiyo raad meel ka muuqdayo nin baa meesha soo galay marna aan u imansow weliba meel cidlaa iyo meermeerka ula degay hadduu maraqa jiirka iyo malab weelka ugu shubo ama muus babaay iyo masigada jariidha ah midku doono siiyaba marwadiisa weeye maxaa loo mucaaradii maraq buu siiyey iyo maxay buu siiyey howlahaas waxaan u malaynayaa in qoyska gudihiisa lasii galo inay mamnuuc tahay dhaqankii mudnaan jiray adigidkay kamaan maqal nin reerkiisii maamulay aan kula maqoorabo war ragga maxaa xaafadda dhex dhigay horta waan garta waxaa tiray war anigu ma arki jirin dee niman maxaa dadkan dhex dhigay iyaga dhaqankeennu waaba ku ceebade heer hebel maxay karsadeen gabadha maxaa shurbad loo siiyey gabadha maxaa beriis loogu kariyey war waxaas waxaan leeyahay dee dadkuna malaha haa dhaqanka sii guurahayay kamid tahay macnihii in xaafadaha in la dhex galo waa mamnuuc weeyaan waan garta dhaqankii mudnaan jiray ee abidkay kamaan maqal nin reerkiisi maamulay aan kula maqoorado miimka waxaan kusoo jaray ragga madasha jooge nin walbaa markiisa musharaxnimada sheegtay isa soo mutaxayow ina macalin ciisada meherkeeda wuu dhacay horta taa hala qabsado marka iga gunta baa yaanu haa warka halkaa haa iga gunta midkaa iga qabta haye yaanu muhasho been iyo idin qabanin muxibe mid kaleenta daydayac soo garamaysid haye mid kaleenta aan dhaho oo hablaha is yidhi maal ina macalin sheegto malaayiin ku daydayac malaxa way matelayaan matalaadu matalaadu waa xadhig mudanihii khaliif bay marwadiisu ay tahay gabarh dambe oo ina macalin ciisaan ahay dhahdaan oo soo sheegatay inay ina macalin ciise tahayna inna ruux isku matashaa oo ruux ma garanaysaa aadan ahaynaad sheegataa xadhig weeye arrinkii waxaad ku soo goysay xabsi baaba la ysku diraya horta cabsi cabsi baadna gelisa hase ahaate ee anaaba imika kulehe arrinkaa dood baanu ka qabnaa gabadhii in la guursaday ambiil baanu ka qaadanaynaa waa inoo iyo toddobaadyada soo socda waayahay hadda walaale sahray waa mahadsan tahay dhaqankeenuna ambiil ma lahayne ambiilka malaha xiliyada dambea la gaadhay carafaada sidaad sheegtay dhaqankeenu ambiil lagama qaato laakiin dee mar haddaan gabaatigii iyo gaafkii midna nala ku soo casuumin oo gabadha xalwadeedii annaan waxba ka cunin oo dee arooskaasi malaha meel gaara aad ka taagteen adiga iyo khaliif war baanu ugu noqonaynaayo waanu soo raadin doonaa bal arooskaasi inuu dhacay iyo in kale
waa ka reerka meesha degay degijiyey haddaad adigu raad ku samayso ninku aad buu dabeecad xun yahay raadkaaga intuu arku dhihi haddee xoogaa waa su u sheegtay weeyaane anigu asaga dhihi maayo su u sheegtay raadkaaga yuusan reerka burburini baan ku dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum salaam macrafaad aye abe wanaagsan salaamtii baan iloobay v o eed iyo dhammaan shaqaalaha waan salaamayaa waana ku taxnaa barnaamijka waan ku taxnaa dadka dhegeystaan kamid ahay inkastoo laisoo weydiiyo layidhi carafaad maxaad maxaan v o eeda kaaga maqlinahay waa mahadsan tahay ba haddaad soo xidhiidhisay waa hagaag aad baad umahadsantay carafaad haatana waa qaybtii fanaaniinta iyo abwaaniinta ay ku waraysan jirnay marti waxaa noo ah caawa fanaanka caanka ah ay daruus haliyey oo ku sugan magaalada london ee dalka britain caydarus kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ugu horeyn magacaaga oo dhammaystiran noogu bilow maadaama ay dadku naanaysta uun kuu yaqaanaan caydarus cali xasan baa la yidhaha walaal haliyey maxaa lagugu bixiyey haliyey walaal inaan hano saxaab nahay ayaa ii bixiyey magacaas waanu hirgelay runtii heesa badan oo iska wadaniyana waan qaadaa sidaa aawadeedba usii hirgalay magacu dadka qaar diin jireen bamala yaraantiibu talow dadka aada u leyn jiray caruurta yaryar
maytaasi walaal meesha kuma jirto caydiruus goormaa kuugu horreysay oo aad maaragtay heesaha ka qayb qaadatay oo aad heesaad leedahay intaad qaaday aad kusoo biirtay bahda fanka iyo suugaanta soomaaliyeed walaal saaray horta dee fanka muddoba waan iskaga jiray oo waaweynkaan aada ula socon jiray waan gartaa allah yarxam allah yarxame maxamed axmed doon aad saaxiib ahayn oo iyo adeer ahaa oon saaxiib ahayn oon aada u jeclaa waan gartaa jeclaan jirin inaan ku daydo isaga xasan aadan axmed cigaal laakiin maxamed axmed baa aada iisoo gacan qabtay intii dambe tutaasanadii baan si fiican fanka usoo galay heesaygi ugu horreeyna markaasaan sii daayay marka maxamed axmed waa intii uu ingiriiska joogay ee maaragtay intii ingiriiska joogay ha nin weyn mehi nin weyn mehi saqay taasaan doonay inaan kala caddeeyo oo dadka waxaa laga yaaba marka idhahda maxamed axmed baanu saaxiib ahayn laguu maleeyo maaragtay qolooyinkii waa beri may aabay saaxiib aad u ahaayeen anagu midda isku xaafadna waan ahayn marka meelaha qabanayo annaga aada isu raaci jiray waan gartaa dabeetana waan isagana isku badnay ilahay u naxariista marxuumka ilaahay ha u naxariisto marka heesihiisa qaarad jeclayd oo aad qaadi jirtay intaanad adigu heese aad leedahay aanad bilaabin ma jirtaa diiga diiga habeenkii baan aada u qaadi jiray iyo heesay amna cabdillahi wada qaadaan hadal ii daboola bejkiisii baan aada u qaadi jiray oo isaguna runtii iga duugtay dhowr jeer marka isagay soo gacan qabtay marka aada loo eego iyo cabdi cumar maxamed cumar seerka marka runtii si fiican baa laigu soo dhaway markaan soo galay si fiican marka heestii kuugu horreysay eed adigu leedahay ee aad qaado mana xasuusin kartaa habeenkan caawa cidriso hees la yidhahdo sarkaal iyo midah siyaasiya barbaar soocaah oo aqoonle raggii surmiga cabdiceedi saraayan loo maraayay oo uu sameeyey laan xameenkau dhintay khadar maxamed nin la yidhahdo burca jooga laxan laxankana marduuf saaray heestaasaan qaaday tiigii horreysay telefoon baa ku xigay iyadana ku talagal inaad timaado telefoon waxay ma tareen ya salaam heestaasi dhallinyaradoo dhan baa dee maadaama baryihii u dambeeyey dadka soomaalidu ay dunida ku faafeen oo aada loo kala fogfogaaday oo qolaba meel ka dhacday dee heestaasi waxabay noqotay ba imka ku talagal inaad timaado mahmaahbaabay noqotay heesta ayaa ereyadeeda la caydirisow heestaa hanuuniyaa leh ereyada iyo laxankaba cabdalla yuusuf hanuuniye cabdalla yuusuf hanuuniye adigiyo nimcadareen baana qaaday ani nimcadareen baana wada qaadna waa tay baraanu heestaasi qadarkii maqan hagaag inta haddaynu heestaasi ku talagal haddaad timaado aynu kusoo dhaafno yay ku socotay ma heestuna qisay lahayd mise adigii fanaanada nimco waxun baa laydinku dhiibay maadaama u marxalad iyo xaalad dadka soomaalida haysata ay tahay qadiyadaha ku saabsan dadkan aada u kala tafaraaruqay ee meel qurbaha meel walba ka kala jooga saciiladina dee ay fursad isu heli waayeen ay isu yimaadaan ama sharci ha noqoto ama maal ha noqoto sida aawadeed ayuu ka sameeyey fanaanku dabeetana anagu noo diiday cidada gaara kuma soconin waan gartay caydiruso adigu ka sameeyey adigu goormaad soo gashay qurbaha oo aad maaragtay wadankii kasoo tagtay anigu qurbaha waxaan soo galay ninety ninety wadankii kasoo tegay ingiriiskan soo galay ninety eight nineties intii ka dambeysana isagun baan joogay aniga degenaanshahaygu waa ingiriiska london waa gartay ma jirtaa heese aad adigu keligaa qaado oo aad maaragtay adigu leedahay heesaan keliga qaada oo daba yihiin waxaa jira heestaa waxaa layhahdaa mataana noqonaya heestaa waxaa i dhiibay nin xildhibaan ah oo la yidhahdo hoori oo hargeysa jooga waan gartay waa waan weynaa marka heesta magaceed mataana la yidhahdaa runtii waan heestaasa heestaasaa ii xigtay heesahayga marka iigula horreysay kuwii aan lahaa waxaa ku xigtay heesa axmed salaam bidaydiiba isagana oo jacaylkii labada nin la yidhaahdo heesta axmed salabaan bidde dabcan aad baan u xiisanaya inaynu qaybteena koowaad ee waraysigeena caawa aynu kusoo xidhno bal heesta uu axmed salabaan bidde kuu dhiibay erayadeeda wax ma ka xasuusan tahay magaceedna heestaasi waxaa la yidhaha jacaylkii labadeena jacaylkii labadeena sida laaca hilaaca iga soo lalay meel fog aniga way lulayaa ladi maayo habeeni haddii layla wadaago ma ku gaadho lulkiis waan garta axmed salaam bidaa ii dhiibay berigii uu yimi halkan ee soomaali wiiga lagu soo qaaday laxanka yaryarba isaga iskale waxaana i tumi axmed saalax qaasim waan gartay heestaasi ayaynu caawa guud ahaan barnaamijkeena caweyska washington iyo qaybta koowaad ee waraysiga fanaanka caydarus haliyey aanu kusoo gabagabayn doonaa caydarus waa inooyo toddobaadka dambe insha allah qaybta labaad ee waraysigaagaasi aadna waan kaagaga mahad celinayna waktigaada
jacaylkii labadeena sida laacaylaacana iga soo lalay meelfu iska waylulayay ladiwaay habeen adilayla wadaago ladiwaay habeene dilayla wadaago ayamahaylayne makugaadhilkiisu ayamahaylayne makugaadhilkiisu ladiwaay habeen adilayla wadaago
waa tahay halkaaynu ku dhaafna barnaamijka caweyska washington